waxaan rabnaa inaanu diiradda saarno dowladda hadda jirta wixii horumar ay ka gaartay dhanka amniga tayeyntiisa dhaqaalaha tayeyntiisa iyo kaabayaasha dhaqaalaha sida garoommada ayraboorada iyo jidadka iyo wixii kaloo waxtar u leh hadduu alle kuran yahay een dowladda puntland isla markaasna waxaan insha allahu tacaala rabnaa inaanu eegno waxyaabihii ka qabsoomay masabooyinkii dabiiciga ahaa ee qadartaha ilaahay iska keena sida abaaraha iyo duufaamihii hadda uu dhacay oo dhankaa bari ka dhacay waxqabadyadii iyo wixii horumar ahaa arrintaa laga gaaray insha allahu tacaala anagoo ku matalayna shacabka yacni matalaadaan xaq aan ay nagu leeyihiin waxaan rajaynaynaa ka fadhigaan si qoto dheer inaan u eegno una jeexjeexno wixii toosin nooga baahana aan toosinno wixii talo nooga baahana aan talo ka dhiibanno wixii sharciyad mudana sharciyadda muxuu ahaa annagoo fiirinayna yacni tabarta puntland iyo awooddeeda insha allahu tacaala inaanu ka galno mudane madaxweyne mudane yaaliimar wuuyin muddadii u dhexaysay ka fadhiga soddon iyo lixaad iyo kan soddon iyo toddobaad ee golaha wakiiladu waxay door mugli ka qaateen xaaladda dhaqaalo bulsho amni siyaasadeed abaarihii dalka ku baahay iyo go'aamadii adkaa higsiga mudane madaxweyne mudane alimarweyn golaha wakiilada dowladda puntland oo ah udubdhaxaadka iyo asaaska haykalka dowladeed ee puntland waxay markasta u taagan yihiin adkaynta iyo midnimada dadka iyo dalka puntland taabagelinta sixidda toosinta iyo hanaanka dowladeed ee puntland waxaan mahadgaar u celinayaa wafdiga puntland oo noo yimi jubbaland oo noo yimi waxaan rabaa meesha inaan ka sheego waxa la farasuulku ma jirto hay-adda u n d b oo wax badan naga caawisay oo labadii sano ee lasoo dhaafay sharciic fara badan muxuu ahaa nala fulisay oo ay ka mid ahay capacity buildingka oo ay ka mid ahayd fududaynta in goruhu inay tagaan deegaanadii ay ka yimaadaan oo ay xaaladaha ka jira ay soo daraaseeyaan oo haddana aanu ka rajaynayno waxyaaba fara badan hoolka hadda aan fadhino qurxintiisa iyo nidaamitiisa aanu ka rajaynayno waxaa rabaa inaan fursadda uga faa'iiso inaan mahad gaara muxuu ahaa inaan u celiyo waxaan kaloo rabaa inaan mahad u celiyo safaaradda etoobiya oo iyadoona wada shaqayn joogta aan leenahay oo runtii xaqiiqadii aan wada shaqayn fiican leenahay intaas waxaan rabaa inaan fursadda uga faa'iidaysto ugu dambayntii waxaan u mahadcelinaynaa kasoo qaybgalkeena wanaagsan